habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimada axada bisha julaay waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka bitterman iyo bogga v o a somali dt com idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka kenya oo booqday gaarisa xilli doorashada madaxtinimada ay laba toddobaad ka harsan tahay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan soomaaliya oo mamnuucday lacagaha la siiyo al-shabaab
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
ugaadhaa dabin muuqda aftintaa ka wareegta amba geedhu ka maagayna isdhowyo mari maayo ay libaax ka qaraabta adduun looma horseedo
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad goordhow maqli doontaan haddii eeba idma marka horese warkii dunida qoriga degmada caluula ayaa biyihiisa waxa ay soo galeen xaafado ka mid a dhinaca xeebta xiga ee degmada qooriga oo dhinaca qorax ka soo bax kaga beegan degmada caluula ayaa inta badan dabaylaha xagaaga iyo xilliga ay baddu kacdo kalluumaysatada iyo mulkiilayaasha doomaha yaryar ay ku xiran jireen doomahooda iyo gaadiidkooda halkaasi biyahan soo fatahay ayaa waxa ay galeen xaafadaha badda xiga khasaarahana waxaa ka mid a guryo dumay duqa magaalada caluula cali shire maxamuud cusmaan oo v o eda la hadlay ayaa xaqiijiyey inuu gurmad socdo lagu wax looga qabanayo qooriga soo fatahay iyo xaafadaha uu galo waxaana laga cabsi qabaa in fatahaadani ay magaalada laba u kala goyso mid ka mid a badyahanada ku sugan degmada caluula ayaa sababta fatahaadda ku sheegay inay ciiddii awday marinkii qooriga markaas oo maalmahaanba ay dadku isku dayayeen inay furaan ciidda awday marinka
booliska dalkan maraykanka ee gobolka texas ayaa sheegay in sideed qof oo meyd ah laga soo saaray rimoorka amaba konteenarka gaari qafilan oo yaala barxadda gawaarida la dhigto oo ku dhow dukaanka layidhahda wolmart charles hood oo ah madaxa qaybta debdemiska ee san antonio ayaa sheegay in ugu yaraan siddeed iyo labaatan qof oo ay caruuri ku jirto laga soo daadgureeyey konteenarkaasi qafilan ee gaariga waxaana dhimashada iyo dhaawaca keenay kulayl badan oo dadkaasi ku keenay inay neefqabatoobaan madaxa qaybta debdemiska ayaa sheegay in dadka dhaawaca ah qaarkood ay dhibaato xoog leh oo aan waxba laga qaban karin ay kasoo gaartay dhinaca maskaxda hood ayaa sheegay inaanay dadkani gaarigan kusii badbaadeen habeen wax ka badan waxaana xabsiga la dhigay darawalkii gaarigaasi waday dagaallo culus ayaa ka soconaya gobolka bartamaha afghanistan halkaasoo saraakiishu ay sheegayaan in laba magaalo oo halbowlo u ah ay talibaan qabsadeen iyagoo weerarana ku qaadaya goobaha ka dhadhow labada deegaan talibaan ayaa xoog ku galay degmada taiwar ee gobolka koor aroornimadii hore ee saaka kadib markii ay soo qabsadeen degmada kale ee kohistan ee soohdinta ku taalla sida ay saraakiil dowladda ka tirsan iyo talibaanayntuba ay xaqiijiyeen guddoomiyaha gobolka koor naasir khasai ayaa v o eda u sheegay in kumanaan dagaalyahano talibaan ah ay soo qaadeen weerarka salaadii subax ka hor ka dhacay taiwar waxaana halkaasi ay kala kulmeen iska caabin xoogan oo ay xoogaga afghanistan kala hortageen ka hor intii aan loo xoog sheegan xoogaga afghanistan afhayeenka xukuumadda ee fayrab ayaa v o eda u sheegay in qiyaastii toddoba boqol oo mucaaradka talibaan ah ay habeenkii xalay weerar ku qaadeen kohistan iyagoo durbadiiba la wareegay dhismayaasha muhiimka u ah iyo ciidamada ku sugan halkaas ligyadoodii oo dhan
mucaaradka dalka venezuela ayaa ku dhawaaqay laba maalin oo mudaharaad qaran ah toddobaadkan kaas oo looga gol leeyahay in cadaadis lagu saaro madaxweyne nicolas maduro in uu ka laabto oo uu joojiyo doorashada la isku maandhaafsan yahay ee bishan juulaay soddonkeeda lagu qabanayo lagu dooranayo koongarees cusub dadka mudaaraadka dhigaya ayaa isugu soo baxay sabtidii shalay magaalada karakaas socod ku wajahan maxkamadda sare ee qaranka ee uu dagaalku ku furan yahay iyagoo ku qaylinayay halkudhegyo liddi ku ah qorshaha madaxweyne nicolas maduro ee dib loogu soo dooranayo ama dib loogu qorayo dastuurka askarta ilaalada qaranka ayaa gaaska dadka ilmada ka keena u adeegsaday ugu yaraan laba goobood oo ku yaala karakaas oo ay mudaharaadyadaasi ka dhacayeen iyagoo ku horjoogsaday dadka mudaharaadka sameynayay qiiq cad oo gaas ah iyo kooxo saraakiil ah oo mootooyin wata
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa maanta booqday gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada gaarisa xilli ay laba toddobaad oo keliya ka harsan tahay doorashada madaxtinimo ee waddankaasi kenyatta booqashadiisa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay al-shabaab weeraro ka sii wadaan gobolkaasi iyo gobol kale ee dariska la'ah ee laamu warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray maxamed faarax shirec socdaalkan guud ahaan gobolkani ku maraya madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta ayaa duliciisu waxay tahay inuu xoodxodasho ku sameeyo codbixiyaasha gobolkani ku dhaqan tunapanga kufungua huu mpaka wetu na nchi jirani xillin dhow waxaan xariga ka jari doonaa oon furi doonaa xuduudda u dhexaysa kenya iyo soomaaliya si ganacsatada guud ahaan gobolkan ay u noqdaan kuwa wax badan ka qabsado ganacsiga kala duwan si ganacsigoodana u noqdo xalaal dadka deegaanka ree mandheera sidoo kale waxaan jeclahay in dadka ganacsadayaashu ay noqon doonaan ayaguna kuwa ka faa'iido xuduudda furitaankeeda mudane uhuru kenyatta oo ka hadlaya garoonka kubadda cagta ee gaarisa primary ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilligii codbixiyaashu ay codka siin lahaayeen isagoo sheegtay in howlo fara badan gobolkani uu ka qabtay doonayana in inta dhiman uu sameeyo sannadda soo socota waa haddii kursigan loo soo doortee
tuendelee kuwa na amani tuendelee kuwa na umoja
aynu wadno nabadda aynu ka shaqayno horumarka aynu wada ahaana kuwo midoobay waxaan aaminsanahay oon shaki iga jirin haddii intaasi aynu helno in horumar buuxa aynu gaari karno aniga waxaan idan leeyahay mar walba codkiina siiya xisbiga jubilee waxaana u taaganahay horumarka gobolka iyo guud ahaan horumarka dalkani
ninasema nashukuru sana mudane ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya oo isaguna munaasabadaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in xisbiga jubilee uu ku tartamaya uu yahay xisbi horumar gobolkani ka sameeyey doonayaanna in horumarkaasi iminka ay sii tiigsadaan nane nane itakuwa ni uhuru kenyatta na jubilee sideedda bisha agstef waddan nagu soo hayso waxay noqon doontaa uhuru iyo jubilee dadkiina reer gaarisa waxaad leedihiin soo ma ah uhuru baan soo dooranaynaa sababtu waxa weeye uhuru kenyatta wuxuu dhisay wadooyin wuxuu keenay koronto uu noga keenay nairobi wuxuu ka shaqaynayaa horumarka guud ahaan gobolka wuxuu jaamacadda iyada ka dhigaya jaamacad buuxda taasi waxay ku tusinaysaa in dhammaanteen xisbiga jubilee aynu soo dooran dadka gobolkani ku dhaqan waxa keliya ay ka sugayeen ayaa waxayd inuu mar-uun ku dhawaaqo in jaamacadda garisa university ay tahay mid rasmi ah magacaasina si rasmi ay u qaadan doonto university yenu tumeipatia chata na mimi nataka mimi mwenyewe jaamacaddiinan waxaan doonaynaa inaynu siino jaatar buuxo si ay u noqoto jaamacad rasmi ah aniga ayaa u soo noqon doona bisha soo socota xariggana ka jari doono maxamed faarax shiree v o a garisa
caweysi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan dowladda soomaaliya ayaa ku amartay ganacsatada soomaalida ah in ay joojiyaan dhammaanba lacagaha baadda ah iyo kuwa kale ee la siiyo ururka al-shabaab dowladda ayaa sheegtay in ganacsatada lagu helo inay taageero dhaqaale u fidiyaan ururka al-shabaab sharciga lala tiigsan doono haddaba agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a ku sheegay in lacagaha baadda ah ay yihiin dhaqaalaha ugu badan ee xilligan soo gala al-shabaab waxaana uu sheegay inaysan lacagahaasi ka yareen boqol iyo konton milyan oo dollar haaruun macruuf ayuu uga warramay sababta ay go'aamanadaasi u gaareen
haarun waa mahadsan tahay sababaha keenay dabcan waxay tahay dagaalkan oo shabaabka lagula jiro kooxaha argixisaan muddan soo socday habka lagula dagaalamayona hal hal weji ahaa oo dhinaca amniga iyo ciidamada iyo xabadaha unbuu ahaa sidaan sheegnay intaas uu ka baaxad wey yahay dagaalkii hadda waxaa la rabaa in heerar cusub la gesho la ballaariyo dadka baadda shacabka iyo baadda iyo maxaan ku dhahaa cadaadiska ay wax uga qaadaana la joojiyo marka hadda waxaa keenay dee waxaa muuqata baadihii soo kordhiyeen lacagaha ay kasoo galana aada ayay u farabateen dabcan lacagahaasna si joogta waxaa loo waxyeelayaa gacanna ay ka geystaan howlgalada iyo ii sheega ficilada guraacan shacabka ay ku waxyeeleynayaan lacagtaasina horumar iyo adeeg iyo ummad inay wax ugu qabtaan ugama shaqeeyaan ee ummadday ku baabi'iyaan burburay ku keenaan waa ku kala diraan way ku dilaan dhiigga ummadda soomaalida ku daadiyaan dabcan dawladaha deriska aan nahay iyo caalamkana khalkhal ayay ku hayaan dhammaankooda iyo iyo iyo danahooda sidee bay ugu suurto gashaa lacag intaa leeg inay ka arursadaan waddanka gudihiisa
nimankan horta dee dagaalka waa la socotaayo qofka haddii uusan xishoonin ama wax celinaya oo cabsi ilaaha ama xeera ama xugun uusan jirin horta de wax kasta uu samayn karaa marka dadkaani dadkay waa si toosay u baadaan si dadbanay u baadaan maxaan ku dhahaa badeecag kasta iyo beer kasta iyo bar kasta oo jirtana waxbay ka qaataan dabcan taasna dee waxaa keenaysa dayac dadka soomaaliyeed haysta waxaa keenaysa argagax iyo khalkhalgiina ay ku haayaan waxaa keenaysa la falgalkii la rabay oo aana la falgeli jirin laakiin hadda annaga sidii howlahan aan u bilaawnay ilaa bilawgii may ilaa hadda magaalada muqdisho howlahoodii o dhan way ka yaraadeen qaraxyadii iyo dagaaladii iyo dilalkii ay ku jiri jireen waa ka yaraadeen inay fal galaanna way ku adkaatay dacdaha marka ay jiraan aysan jirin sabab hadda looga cabsado oo baad lagu siiyo oo ammaankii ilaa hadda ay dawladdu ay kafaalo qaaday ama ay ka shaqaynayso waxaan go-aansanay xilligan xilligii ay tahay in la jooji lahaa si cadna looga hor imaan lahaa sidee baad marka ay u hirgelayaan qodobada aad soo saarteen ma haysataan nidaamkii iyo awooddii iyo sharcigii aad ku hirgelin lahaydeen maadaama aan ognahay sharci la dagaalan argagixisoo kale wadanka inaan la ansixin weli baarlamaankaa la marin horta sharci wadanka shuruuc uu leeyahay keliya waxay u baahan yihiin fulin iyo hirgelin nin moogna hadda ma jiro in koox argaxisaa in lacag la siiyo sharci dare ay tahay nin moog ma jiro cadowgaaga dhaqaalihiisa in aanan la fasixin ama aysan xalaal ahayn ama aysan suurtagal ahayn in dhiiggiisana xalaalsatid lacagtiisa iyo meelaha u wakiilana aada ogolaatid inaysan hadda xaq ahayn ama aysan logic ahayn waa la fahamsan yahay marka annaga ciidankeena waa noo diyaar ilaa hadda xodaan ka haynaa meelaha ay sheegeen sida lacagta ay u qaadaan dadweynaha soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa in ay soo sheegaan dadka baada iyo handabaada ku haya annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan ka howlgalno annaga nafteenana waxaan xoojin doonaa isheega awoodeena xog aruurin awoodeena ikhbaaraadka ama ama ama ama ii sheegeen maxaan ku dhahaa intelligencegaan xoojin doonaa insha allahu dabcan ciidamada ammaankana waana la habeyn doonaa waa la tayin doonaa si xoog badanna waa u joojin doonaan ama waa u hor istaagi doonaan shacabka soomaaliyeed in la baado marka lacagahan ma waxaa loogu diraa aaladan ay adeegsadaan maxaan ku dhaha lacagaha la isu gudbiyo ee la yidhaahdo electronic transferka mise lacag cadaana lagu siiyaa mise iyadoo alaabooyin kale a la siiyaa mise dhammaantood intaas sheegtoo dhan ba waa isugu jiraan laakiin inta badanna kaashay ku helaan oo dee waxay ugu yeeraan dadka meelaha ay joogaan lamana joojin jirin dadka hadda waxay ka dambeeya waa la joojin doonaa magaaladana waxay kuleeyihiin santaro ay ku aruursadaan electronigana way ku aruursadaan aalad kasta u suurtogeli karta lacagta inay ku heshay inay ku helaan nimankaas isticmaalaan wax ka xaseeban ma jiraan inay isticmaalaan maxaa horey marka tallaabadan loogu qaadi waayo dadka su-aasha isweydiinayaan waxa weeyaan haddii arrintu saa u saalan tahay maxaa horey loogu samayn waayo wax saalana ma jiraan dabcan xaaji kastana xilligeedii falantaa annaga um hadda un baan joognaa shala ma joogin tiimka hadda joogana wuu go-aansaday hadda inaan waxaan arrin inaan indhaha laga sii qabsan karin dhaqaalaha ugu badan hadda halkeebu kasoo gala al-shabaab waxaan ku weydiinayaa awal waxaa la dhihi jiray dhaqaalaha ugu badan wuxuu kasoo galaa dhoofinta dhuxusha dhuxul weli ma dhoofiyaan halkeebu kasoo galaa dhaqaalaha ugu badan dhaqaalaha ugu badan waxay kasoo galaan baadda iyo canshuurta ay ganacsatada soomaaliyeed iyo iyo ii sheeg adeegyada soomaaliyeed ay saaraan oo yani meel wax ka baaqdaan lama arko dukaan kasta iyo iyo iyo shirkad kasta iyo neef kasta oo la gadaayo iyo gaadiid kasta jid maraayo oo meel ay taagihiin mara canshuur ay ka qaadaan meel ay wax uga baaqdaan nimankaas ma jirto marka way bartilmaameedsan doonaan haddii ganacsatadu ay diidaan dabcan sidaad sheegtay telefoonadii kusoo wacayaan haddii ay diidaan oo ay bartilmaameysadaan iyagii ganacsigooda la qarxiyo maxaa xiga sidee dadkan ammaankooda lagu sugi kara horta dadkan ammaankooda hadda waa la sugayaa oo qaraxyadii sidii ha owl dhici jireen uma dhacaan waa la socotaan sida howlgaladan xasilinta caasimada iyo xakamaynta hubka loo bilaabay qaraxyadii way yaraadeen diladkii way yaraadeen umana sahlana in hadda sida go-aan wax ka yeelaan dadka dadka waxaa laga rabaa marka meesha waaa waxaan ka codsanaynaa qofkii nimankaas baad warsado si toos annagana nagu sheegaan annagana waa ka jawaabaynaa waana ka hor istaagaynaa inay shacabka handadaan annaga nafteenuna istaqbaalaadkeena intelligencegeena waa xoojin doonaa oo hadda meelna uma naano nadwaa kastoo lacag aruuriya iyo nadwaa kastoo waxdila iyo nadwaa kastoo amniyaada iyo nadwaa kastoo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ummadan in wax lagu yeeleel rabana waa waa wax kastoon ka gaara annaga waa samayn doonaa wada shaqaynta ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeedna waa u baahana dabcan intii oo maalin ilaahay keena la baadi laha waxaa loo qaatay cidda baadaysa inay dawladda tusaan dawladduna waa u diyaar mana hakra doonto mana ka gaabin doonto inay howlaheeda iyo waajibaadkeeda ammaanka ay ay ay fuliso cawaaqibka ka imanaya muxuu yahay haddii ganacsatadu ama dad kale oo ganacsataa ama ganacsada qaarkoodba ay sii wadaan ama cabsi ha u geyso ama wax kaleba ha u geeye inay dhaqaale siiyaan shabaab cawaaqibka ka imaan doona kow horta shala tallaabo sharci waafaqsanaa laga qaadi doonaa qofkaasna waxaa loo aqoonsan doonaa qof dee si kasa ugu hogaansana awaamirta al-shabaab raallina ka ah waxay wadaan
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo waraysi gaar ah uu siiyey idaacadda v o ay ku sheegeen lacagaha baadda ah ay yihiin dhaqaalaha ugu badan ee xilligan soo gala al-shabaab haaruun macruuf ayuu khadka teleefonka ugu warramayey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadaha oo kale axad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa biyaha waa qaybtii labaad ee barnaamijka aanu uga hadlayno biyaha oo aad toddobaadkii hore dhegaysateen qaybtii koowaad intiinnii fursadda u heshay dhegaystayaal toddobaadkan waxaanu diiradda saaraynaa haddii eebbaha awoodda la uu idmo caafimaadka iyo daryeelka biyaha la haysto hadday ahaan lahaayeen biyo ceel laga soo saaray kuwa tuubada ku jira kuwa caagada ku jira barkad garab iyo meel kasta oo biyo dadka ay isticmaali karaan iyo xooluhuba ay ku jiraan waxaa barnaamijka marti noogu ah muuse kooshin oo ah injineer ku takhasusay bey'adda gaar ahaana biyaha muuse kooshin waxa uu labaatankii sano ee u dambeeyey ka shaqaynayay qodista ceelal biyood oo loo isticmaalo soo saarista shidaalka gobolka alberta ee kanada waxa uu degan yahay magaalada calgary ee isla gobolkaasi qadka teleefoonka ayuu noogu warramay isagoo ku sugan magaaladaasi muuse kusoo dhowow barnaamijka mar kale adigoo mahadsan waa dhawahay shacbo aad baad umahadsanta ugu horreyn waxaad nooga warantaa inta aanan u gelin guud ahaanba sidiyaabaha kala duwan ee biyaha loo nadiifinayo ama daryeelkooda loo ilaalinayo caafimaad ahaan heerarka kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee biyaha u isticmaalaan deegaano ahaan iyo sida aad is leedahay way u habboon tahay jamac waa mahadsantahay waa waa su-aal runtii aada u culus oo wakti yar looga hadli karin lakin bal waxaan isku daya intii karaankaya inaan inaan inaan ka jawaabo su-aashaada jaamaco qofka bini aadamku waxaa la yidhahdaa boqolkii konton ilaa lixdan bini aadamku wuxuu ka samaysan yahay biyo oo jirkeenu ka samaysan yahay biyuhu waa wax nolosha ku xidhan tahay waana seef lab af leh waa ku noolayaan waana ku dili karaa marka nadaafada biyaha oo laga taxadaro in la nadiifiyo waxaa ka fiican in marka horeba aan la wasaqayn waayo nadiifida biyuhu wax sahlan ma aha mararka qaarkoodna awoodeenna way ka baxsan tahay marka dhulkeena oo weyn cimilo kala gedisan iyo duruufo kala gedisanna ay ka jiraan iyo nolol kala gedisan bal aynu isku dayno inaan fiir dadka u kala saaro dad reer miyiya iyo dad reer tuulaada iyo dad reer magaalo oo magaalooyin waaweyn degan baahida biyaha ay u qabaan iyo carqabadaha hortaagan oo dhinaca caafimaadka oo biyaha qayb walba goonideeda ayay u saameynaysaa oo oo carqabado gooniya qolo walba hortaagan bal anigu waxaan nasiib u yeeshay jaamacow waxaan ku dhashay miyiga ilaa shan sane aan kusoo gaaray haddana tuulaan u guuray tuulaan deganayn muddo deganayn markii dambena magaalada xamar baanu muddo deganayn ayadaa dugsiga dhexe iyo dugsiga sare kaga baxay marka hoogaa waxay ii siisay fursad waxay ii siisay inaan nolol walba soomaalida ku nooshahay aan wax ka fahamsanahay marka bal waxaan isku dayayaa reer miyiga inaan tooda ku bilaabo wata marka remiga tooda haddaan ku bilaabo jaamco anigu nasiib waxaan u yeeshay inaan soo dadkii soo gaaray baan ahay da-dayda baan sheega markaas halkaa ka muuqatee dadka oo haamo isticmaala remiyigu haamahaas iyo dhiilo ayaa la isticmaali jiray geed qaban la yidhahda laga samaysan jiray waa la culi jiray culidaasna waxay ahayd wax looga dilayo bacteriyada iyo viruska iyo marka dhiisha marka iyo haanta la culo ama la deebiyo ma wakti bay qaadan jiray wixii lagu shubtaa ama biyo ha noqdaan ama caana ha noqdaan inay xumaadaan marka remiyigu inkastoo aysan fahamsanayn bacteria iyo virus oo aysan wax la arki kara maaha ishu qaban kartee haddana way ogaayeen sidii ay uga tabaabulshaysan lahaayeen dhibaatada ka timaado sababta u culayeen oo dab xun ayay u gelinayeen dhiisha waxay ahayd inay ka dilaan waxaas nool oo dhibaatada u keeni kara wakti dambea waxaa isbedelay waxaa yimid haamo ka samaysan biro oo markii hore loo arkay inay ka sahlan yihiin jidadii badnayd oo laga mari jiray haamaha la tolayo iyo kuwaan intaad u gasho oo u tagto dukaanka kasoo gadato haan biro maaragtay kana fudud kana sahlan iyagana hadda waddanka markaan ku noqday toban sano ka hor waa suuleen oo waxaa bedelay hagag marka haamihii qabada ka samaysnaa waa baabi-een haamihii biraha laga sameynaya tinka ah iyagana waa baabi-een markaan weydiyana waxaa layihi awrtaa markay ku seexato intay isku buusbuusaan wax laga qaban kara mada waa inaad iska tuurtaa markaa marka sidaasaa lagu nacay baa laygu yiri laakiin way dhaameen wax badanna kuwa caaga ah caagagaa marka waxaan ka arkay jaamac waan fiirshay caagaga dadku ay wataan waad naxaysaa waxaa ku samaysmay algi cagaara oo guduudan dadku say u dhaqi karaan ma ma jirto looguma talagelin biyo markoodii horeba waa wax saliid ama wax kaloo suna lagu keenay oon loogu t one time use ahaa hal mar keliya in la isticmaalo loogu talagalay marka muusow haddii biyo kulul lagu shubo oo ma caawinaysa miya caagaga wa way caawimaysaa oo biyaha kulul waa waa caawimaysaa laakiin de waxaaba laga yaabaa caagaanba inaan bi in biyo kulul loogu lagu shubo inaan loogu talagelin ousan biyaha kulul iska celin wixii waa bu ka samaysan yahay oo dhibaato kale iyaduna ay keento marka gacantuna ma geli karto oo waa wax aburka furkiisu uu yar yahay gacantu ma geli karto dadkii ma haystaan wax chemica ah oo ay kula dagaalaan markaasay caanihii ku shubanayaan markaasay biyihii ku shubanayaan waad naxaysaa haddaad aragto dhibaatada caafimaad oo caagagaasi waddanka ay ku hayaan maxaa kamid ah maxaa kamid ah isdhihi kartaa iskadaa marka la tuuro dhinaca kale environmentka iyo dhibtay ku hayaan oo dee wax dhamaanaya maaha weligood halkaas qashinka ku jiraya marka dadka waxaan kula talin lahaa reemiyiga ah in ay ku dadaalaan intii karaankooda ah caagaga inay ka kaaftoomaan maamulada iyo dawladaha ka jirana inay xil iska saaraan iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya inay dadka wacyigeliyaan oo laga ilaasho waxyaabahaas aysan ka warqabin laakiin dhibaatada u keenaya caafimaadkooda waa tahay dhinaca tuulooyinka haddaan usoo weecanno iyaga dhibaatooyin noocea ayaa ka jira nadaafada biyaha marka laga hadlayo tuulooyinku magaalada iyo miigay udhexeeyaan labadana way ku xiran yihiin marka tuulooyinka xitaa waa kala saari karaa oo dhinacan goboladan dhoobeyda ah oo webiyada iyo leh iyo kuwan kaleeto oo magaranaysa dhulkan dhulkan dhuldaaqsinka oo ma garanaysaa wixii adigu beledweyne dhinacan waqooyiga kasoo xiga waxaad moodaa xoogaa baahidooda inay kala gedisan tahay tuulooyinka waxyaabaha aniga isheedu qabatay waxaa ugu badan ceelal matoorey inta badan ay leeyihiin ama baraago baraagihii waxaad arkaysaa si ay ula dagaalamaan waxyaabaha ku dhalanaya naaftay ku shubayaan qaarkood oo waxay kuleeyihin naaftadaasa waxay heen heen oo kaley noqonaysaa oo waxay dilaysaa bacteriay ku jirtay waxaysan ogeyn naaftadu way bacteriyada ma dilaysa waxay dilaysaa waxyaabaha raha iyo bahalada ku dhacay iyo waxaasay dilaysaa laakiin ayada laftigooda inay cudur keenayso dadkii kama warqabaano waxaa jirta qaybo ku jirta naaftadan iyo iyo baanziinka iyo oo kansar keeno la ogyahay oo laboratoriga lagu xaqiijiyey marka dadka soomaaliyeed a waxaan odhan lahaa ka feejignaadeen maamuladuna xilha iska saareen dadka inay wacyigeliyaan waxaan kaloo tuulooyinka aad ku arkaysaa makhaayadaha dadku marka ay shaaha iyo ka cabayaan halkan waxaa la dhigayaa baaldi biyo ku jiraan iyo baaldi kaleo laba baaldi biyo ku jiraan kana qofkii koobka shaaha uu ka cabay la dhexgelinaya kan kala haddana la dhexgelinaya mid caana u ekaanaya sidiis ilaa iyo maanta oo dhan qofkii marka saaka yimid oo ama t b qabay ama hargab qabay koobkiisii aagaa baaldigaana la dhexgelinaya biyuhu ku jiraan waxaa marka suurtogalaysa bacteriyada inay halkaa ku faafto sokor baa ku jirta shaaha bacteriyadu sokorta waa waa waa waa waxyaabaha ay ku de waa nafle inagoo kale ah waa energy source ay u baahan tahay wax ay ay ku noolaato waxaa ku jiraya caanihii waxaa laga yaabaa marka dhibaato qofkaasi uusan qabin in la keeno jaamaco marka waxaan ummadda soomaaliyeed ku wacyigelinaya wadamadaana joogno oon hore u maray dadku koobabkooday wataan inta badan iyagu koobabkooda waxay u wataan inay yaraayeen khasaarada koobabkaa la tuurayo hal mar inta shaa lagu shubto la tuurayo marka qof waxaad arkaysaa qof walba koobkiisu wataa innaga soomaalida oo caafimaadkeeni uu khatar ku jiro maxaa ku jaban dadku inay qof koobkiisa u wato oo ay kuba jirto waxyaabaha uu sito oo kamida maaragtay makhaayada markuu tago yidhaahdo koobkaygaan igu shub waayo adigu cudur isu keeni maysa waxaad qabtay waad qabtay dadka kalena ku faafi maysa marka gurigaada gurigaadaad kasoo dhaqanaysaa waad la imaanaysaa wa waad la imaanaysaa makhaayadahuna inay ka feejignaadaan waxa ay sameeyaan waxa inaysan dhaqin baa la qaataa sida hadda ay samaynayaan waayo wax culture in la yidhaahday ku samaynaya ayagana bacteriadii beeraya waayahay oo dadkii faafinaya muuse Taasoo waktiga dadka- waktiga inaan ka faa'iidaysanaan rabnaa aan usoo duruqno magaalooyinka iyaguna dabcan waa kala duwanaan karaan maxaa ka jira iyo nadaafadda biyaha ee loo baahan yahay dadka magaalooyinka degan inay ka taxadaraan jaamac hal mar aan u noqday dhinacaas dhinaca tuulooyinka dhinaca dhoobeyda oo aada muhiim u ah Waa- jaamacu dhoobeydu way ka biyaha laga cabaa waa biyo webi oo badanaa ah biyo ay ku badan yihiin viruska iyo bacteriyada iyo waxaa jirta en, ciiddu waa waxa ugu fiican oo biyaha lagu filter gareeyo ciiddu marka waa bacteriyadii waa ka reebaysaa viruskii waa ka reeb waxyaabaha yaab kale virusku aad u yar waxaa la ogaaday inay ciiddu ka reebayso marka ciiddu hadday hal mitir gaarayso oo ciidan xaanida ah oo waaweyn ay tahay had marka hay-ado waxaa jira dadka ka caawima dowladaha go- gobollada ka jirana way ka caawin karaan dadka in dadka ay korkaas biyaha uga shubaan ciiddaas hoostana biyihii markaas ay ay ay kasoo shubantay biyahaas marka hoosta ka imaanaya eh, weelkaas yarka oo dheer oo ciiddu ka buuxdo wuxuu filter garaynayaa wixii wasaq ku jirtay wixii ku jiray v- v- virus wixii ku jiray bacteria waxyaabaha cudurrada keena biyo nadiifa uga soo baxaya Aan- arrintaas ummadda soomaaliyeed waa ku baraarujinaya inta karaankooda waa wax aan wax badan u baahnayn oo technology oo ee- oo aada u sahlan dhinaca dhoobeydana dhinacaasaan aan sidaasaan kula talin lahaa marka magaaladaan usoo noqonayna waa tahay usoo noqo magaalada maxaa ka jira magaalooyinka oo u baahan inay dadku ka taxadaraan si biyaha loo nadiifiyo caafimaadkoodana loo ilaaliyo meel kastoo biyo laga cabayo waxaa wanaagsan in laga ilaasho in biyahaasi ku noqdaan hadday weel noqoto hadday ceel noqoto hadday baraag noqoto in laga ilaasho in biyo waayo biyaha marka aynu inagu ama weel ku shubno ama aynu eh, gaca- gacmaheena iyo ay taabtaan ama kabaheena waxay ku beerayaan germs iyo bacteria iyo virus ay ku celinayaan baraag waa duqoobayaan dadka baraagaha la waa yaqaaniin baraagta haddii lagu dabaasho biyaheedu waa xumaanaya marka waa u sheegaan dadka waxay dhahaan ha ku dabaalinin haddii meeshu leyg uu jira ama haro ama ama- haro ama ama balli waxaa fiican in in dayd lagu wareejiyo oo xoolaha loo loo diido inay galaan waayo xooluhu hadday galaan way ku saaloonayaan dhibaatay ku keenayaan Dhiba- wasaalada xoolahana waxaa ku jirta bacteria dadka disha oo fecal coliform loo yaqaano waxaa kaloo jaamaca magaalooyinka aad ku arkaysaa khaasatan magaalooyinkan aan aada u waaweyneyn daydkii dhexdiisa waxaa ku yaala ceelkii biyaha iyo musqushii boosaneeradeedii marka hadday iyaga toban mitir u dhaxayso waxay moodayaan inaysan shuqul isku lahayn laakiin sh- shaki wuxuusan ku jirin la- waa isu daloodaan oo waxaa ka dhexeeya biyahaas waa u gudbayaan musqusha iyo waa u kala gudbayaan iyo iyo ceelka taasina khatarteeday leedahay en, wax kasta oo nool waxa ka yimaada oo saxarada ah en, hasaalada ah waxay leedahay waxaa la socda bacteria khatara oo weliba carruurta dilaysa waxaa la ogaaday jaamacow eh, waddanka etoobiya istadi la sameeyey carruurta halka sano ka yar oo geeriyooda boqolkii siddeetan iyo shan waxay geeridaasi salka ku haysaa en, biyaha oo aan wanaagsanayn biyo xuno ilmahaas la siiyey boqolkii siddeetan iyo shan ilmaha ka yar hal sano soomaaliya etoobiyana wax badan baynu isaga mid naho dunida saddexaad baynu naho dad waxaynu nahay baaragta biyuhu ay ku wada yar yihiin marka waxaan qabaa inaguna kama dhe- kama fogin numberkaas asaga marka in aada looga feejignaado carruurta yarkaa biyaha la siinayo oo la isku dayo in la karkariyo biyahaas waa wax tahay kale hadii la waayo dhegeystayaal waxaad weli la- nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee washington axad kastana aad halka ka dhegeysataan waxaa maanta aanu ka hadlaynaa biyaha khaasatan biyaha ay dadku haystaan sidii ay u nadiifin lahaayeen caafimaadkooda iyo daryeelkoodana ay uga fikri lahaayeen si ay waxtar bulshada ugu noqoto aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismillaah aniga magacayga waxaa la yidhaha fawsiya cabdi caarshe waxaan deganahay magaalada gaalkacyo aan weydiinayaa su-aashayda koowaad ay tahay oo aan weydiinayo muuse maadaama dalkeena abaaro badan ay soo wajahaan aynuna ognahay inay biyuhu yihiin nolosha marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad inay noloshu biyaha tahay biyaha dayacan ee dhulkeena harooyinka aan raagayn iyo webiyada iyo maxay ahaydeen tubooyinkaan burqanaya ceelasha daraagaha biyahaas seebaynu uga faa'iidaysan karnaa innaga oo ummaddu ay u baahan tahay inaynu helno xilliyada abaaruhuna soo wajahaan biyo nadiif ah oo kaydsan si maalintaas loogu aayo ay abaaruhu noo yimaadaan muuse saasaan weydiinaya sidaynu uga faa'iidaysan karno habkaas inaad noo sheegto ayaan doonayaa muuse waa tahay salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu amuse kusoo dhawow inkasta oo aad horey u sheegtay biyaha hoose inay khibradaadu tahay biyaha horta hoose oo ceelashan matooradan iga guqodeen intooda badan ayagu kuma xira xilliga aan abaarta iyo xi- xilliga roobka ah oo waa biyaha hoose biyahan kaloo ceelka gacmaha lagu qoday baa ku xiran en, xilliga habda la joogo xilli hadduu yahay roob iyo xilli abaar hadduu yahay oo biyahaas waa guraan En, eh, fawsiya ay waa su-aal fiican biyo badanoo waxaa jira en, roobku markuu do-o badanaa biyaha kama faa'iidaysano biyuhu ama dhulka hoosey galaan ama intay raacaan togog iyay waxay ku daraan meelo kale marka togog oo kale biyo xireenna waa loo samaysan karaa oo lagaga faa'iidaysto xitaa dhulka meelaha hoose inta cagaf iyo wax la gesho waa la samayn karaa wax xurfad oo kale ah oo dadka biyaha u celiya oo lagu soo badbaadaya dhowr bilood oo kale laga yaabo in laga faa'iidaysto waxaase muhiima haddii waxaasoo dhan biyo xireen la sameeyo haddii biyaha inta biyo xireen la sameeyo xoolaha lagu sii daayo mushkilad bay abuuraysa oo xooluhu inta dhex galaan ay ku saaloodaan oo ku kaadiyaan dhibaata biniaadamkii dhibaatay u keenaysaa waxa xooluhu u dulqaadaan u dulqaataan biniaadamku ma dulqaadan karo khaasatan carruurta waataan markii hore ka hadlaya marka culeyskeeda iyo dhibteeday leedahay kolleyba waddankeenu tabardarradaa jirta awgeed bay keenaysaa inaan tabaabulsho weyn oo lagu tashanayo waktiga abaareedka sidee dadkii biyo u heli karaan waa waxa loo baahan yahay dowladda iyo dadku inay ka wada shaqeeyaan oo waa wax u baahan qorshe ka weyn wax hal qof uu soo jeediyo muuse dhowrjar waxaad carabka ku dhufatay dowladdu inay sidaas samayso dowladdu inay dadka wacyigeliso dowladdu inay biyaha dadka waxaas uga qabato laakiin inta la wada ogyahay sida aad carabka ku dhufatay tabarta dowladaha soomaaliya ka jira hadday ahaan lahayd mid dowlad hoose dowlad goboleed iyo tan federaalkaba waa iska kooban tahay ma marka ma jiraan waxyaabo aan dhaqaalo badan dadka uga baxaynin biyahaasna lagu ceshan karo siyaabo gooni ah jaamacow biyaho la-ashada waa wax sahlan maaha qalab bay u baahan dadkuna dowladdu way way ka tabaroon tahay marka la yidhahdo dad yar oo soddon qof oo tuulo degan way ka tabaroon tahay dowladdu marka la yidhaahdo marka sababta aan ugu noqonaya dowladduna waa dadkan ururay oo oo taladii isku darsaday marka dowladdaa loo baahanya inay baahida fiiriso sida loo kala baahi badan yahay meelba meeshay ka daran tahay iyo fursadda taalla meel walba hadday jirta meel ay maraan togag marka roobku do-o biyo badan inta qaada ku dara meelo kale waa looga faa'idaysan waa looga faa'idaysan karaa waa la ohan karaa biyahan meel aan ku leexinoo godan cagaf inta la geliyo oo saddex bilood dadku ay kusoo kusoo biyo ka helayaan oo kale ha la sameeyo haddii dhulku uu yahay dhulkan xoogaa sida gaalkacyo oo kale iyo garow oo kale iyo dhulkan sumreeb oo kale iyo dhul leh adag leh in ayadan laftigeeda laga fakero sidii biyahan roobku markuu doo loo qaban lahaa oo oo looga faa'idaysan laha taasna waxaad u bahnaanaysaa qalab baad u bahnaanaysaa kharash baad u bahnaanaysaa ma ahan wax wax sahlan maaha waa tahay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad kala socotaan washington waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa qeybtii labaad ee biyaha biyaha waxaanu ka hadlaynaa sida biyaha ay dadku haystaan loo ilaalin lahaa caafimaadkooda iyo daryeelkooda si looga faa'iidaysto waxaa inoogu marti ah muuse kooshin oo ku takhasusay bey-adda khaasatanna biyaha waxaan haatana u gacan haadinayaa dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa xasan shaashaan oo jooga qaxootiga dhagaxley aniga waxaan qabaa saddex su-aal waxaana rabaa inaan weydiiyo muuse kooshin su-aasha koowaad aan raba inaan weydiiyo waxaa waayey injineer muuse waxaan ku weydiinayaa tusaale camal waxaama kasoo qaatay biyo ayaan kasoo qaatay webiga webiga biyihii aan kasoo qaatay waxaan ku shubtay berked berked maadaama aan ku shubtay biyihii ayagoo fariisanin amaba colorin aan ku shubin biyihii ayaga ahay waxaan ama amin anoo colorin ku shubin biyihii ayaga ahay ayaa aan dhahay intaan ku shubay xabliiq amaba digsi aan ku shubay biyihiina waa sidoodii biyihii marka sidooda yihiin dab ayaa wasaaray marka inaan wax ku karsa ayaan rabaa marka biyahaas maxay insectii keeni kartaa waxyaalo noocmay u keeni kartaa misena biyahaas caadi waxaa lagu karsan karaa inaan weydaara su-aashaas koowaad waa gartay su-aalahaada israacso su-aasha koowaad waan haynaa labada kale maxay noqonayaan midda labaad waxay waaye midda labaad waxay waaye horta meeshaan joogo waa qaxootiga dhagaxley badanaana way ka dhacdaa tusaa badanaana way ka dhacdaa waxaa dhacdaa qaxootiga waxay isticmaalaan jirgaamo waxayna ku shubtaan biyaha tuubo tuubada markay kasoo shubtaan oo jirgaanka u buuxsan way soo qaadaan xaafadda ay dhiganayaan marka waxaa dhici kartaa qaar waa la daboolaa qaarna waa dabool la-aan marka midka dabool la-aanka ee suba habeenkii saasuu ku baryaa subaxdii bilcaanta waxay dhahaa ama gabdhaha markay arkaanba way daadinayaan biyaha noocaas oo kalena wax malagu qabsan karaa waa su-aashayda labaad su-aasha saddexaad waxaa raba inaan weydiiyo muuse kooshin waxay waaye su-aashaan waxay waxay qusaysaa dadka reemiga ah tusaale waxaa dhacday roob meel yar ama sheeba ayaa biyo galeen biyihii iidaheed wax wax aa haystana ma lahan waxa waxa ku karsanaysa ma haysatid waxa cabaysana ma haysatid waxaa la jirtaa lo biyii ayaga ahay lo-daa cabaysaa dameeradaa cabaysaa geelkaa cabaya biyihii waxaa dhici kartaa inay looda dhex martaba ama amaba ay ku kaadiyeen biyihii markaad weel aad ku shubtaba ama aadamacad inaad cabto waxaa kasoo shiraysaa looda biyuhu waxaa kasoo shiraysaa looda kaadada kasoo shiraysaa wax kale aa haysta marti inaad wax kartana waa rabtaa inaad cabtana waa rabtaa waxaan rabaa inaan weydiiyo biyahaas ma isticmaali karaa mise ma isticmaali kari aad ayaad umahadsan tahay muuse ha de laba su-aalood weeye horta xoogaa anigu dhakhtar ma ahi oo runtii waa ka cudur daaranayaa waxyaaba waxaa jirta aan loo baahan yahay dadka inaana taba ku degdeg inaan siiyo tan aad leedahay biyahan haddii ay yihiin biyo webiga laga soo qaaday oo ay ku jiraan fine sediment waxyaaba badan oo ku qasan oo ciid iyo ciid yaryar iyo waxaasoo wixii aan deginin wax ma ku karsan karaa horta haddaa karkarisa biyaha viruska iyo bacteriada waa ka dhimanaya oo oo kuwii cudurka ku keenayo jirada kugu ridayay laakiin waxaan kaleeto oo biyaha ku laban oo ah ciidda oo kala ciid yaryar wey waxaan biyaha midabka u yeelaya kuwaas hadday jide jirkaaga haduu galo waa iyaduna dhibteeday leeyihiin oo kelyaha iyo waxaan filayaa inay inay dhibaato keeni karaan laakiin qofka bini aadamku salaadaba say ku qabataa loo tukadaa haddii aadan wax kala haysan wax ku karsato waxaan umalaynayaa baahidaaba kugu khasbaysa inaad inaad u bararto wax ku karsato su-aashaan ahayd meeshaan balli iyo iyo harada oo biyuhu galeen oo xooluhu ay ka cabayaan oo ay haddana maaragtay ku saxaroonayaan oo adigeeda biyihiio sidaas inaad inaad u bareerto oo haddaad biyaha iska karkariso oo aad kuwaad cabaysana karkariso kuwaad wax ku karsa aad aad aad wax ku karsanaysana aad karkariso waxaan bacteriyadii iyo viruskii cudurka keenayay kuwaasi waxaa dilaya dabkaa dilaya laakiin wixii kaleoo ku qasan oo ay ka mid tahay waxa haddaan ka hadlaynay oo ah dhiiqadaa yartoo biyaha ku jirta taas karkarintu wax badan ka qaban kari mayso marka taas waa adigu inaad inaad go-aan ka gaartid waxaa kale oo ku jirtay su-aal saddexaad oo ah biyaha aan daboolka la saarin ee habeenkii banaanka ku baryaa haweenku way daadiyaan xeryaha qaxootiga markii la joogo xal kale ma loo heli karaa biyahaas waxaan umalaynayaa waa waxaan umalaynayaa dhinaca diinta wey taas waxaan waxaan umalaynayaa in la yidhi waxaa la daboolo adii kale shaydaan wax saas oo kale intaan umalaynaya baqdin xaggaasi ay jirto laakiin biyaha haddii aan dabool saarayn aan wax bahal iyo waxbana ku dhicinin anigu uma jeedo cabsi badan inay halkaas ka imaanayso laakiin taa diinta kama warqabo wadaadada ayaga wadaadada wax ka oran kara bisinkan ha laga qabto ama culamaha loo raadinaya waa tahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayna qaybtii labaad ee biyaha waxaa inoogu marti ah isla muuse kooshin oo qaybtii hore ee toddobaadkii horena marti noogu ahaa waxaanu ka hadlaynaa toddobaadkan caafimaadka iyo daryeelka biyaha la haysta ee gacanta dadka ku jira dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta magacaago saddexan iyo meesha aad joogto adoo ku bilaabaya fadlan kusoo dhawoa barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan jaamac usoo dhawahay magacaygu waa xamde maxamed faarax waxaan joogaa deegaanka gobdheer oo ka tirsan degmada daarussalaam jaamac iyo muuse kooshinba aad baan idin salaamay marka hore waad salaaman tahay waa kaaqaano su-aal baan doonayaa inaan weydiiyo muuse dhinac dhowr qodob taabanaysa maadaama laga hadlayo fayo dhowrka biyaha waxa weeyaan horta biyahan anigu barkadaha iyo bacaha iyo waxa lagu shubaa qarbada waxa la idhaahdo marka biyaha iyada cilmi badan baan nagu leenahay waxaana weyan biyahaasi muddo saddex bilooda ka badan haddii ay ku jiraan meeshaa way isbedelaan oo way madoobaadaan xawayaan baa ku dhasha ad arkayso muraxalaalaad loo yaqaano marka waxa weeyaan tusaale ahaan kaba soo qaad qofka ilaa soddon sano in ka badan biyahaasi saabeeye roobkuu nagu daayay wax dhibaatiina aanay kasoo gaarin weliba boqolkiiba sagaashan iyo sideed birshada soomaalidu biyahaasi ay ku nool yihiin wax dhibaatay kama soo gaadhaan adigoo haddana arkaya inu fayo dhowrkooga fin yahay haddana weli wax dhibaatay kagama yimaadaan iyadoo aanay markaa haysanin bulshada soomaalidu qayb aada u badan aanay haysanin ceelal iyo maxaan idhahdaaye biyo nadiifa haddana biyahoogaasay iskaga nool yihiin oo iyaga iyo xoolahoogaba ay inta badan kaga baxaan oo ay kaydsadaan oo muruqoogana ay ku samaystaan markaa muuse waxaa leeyahay muusew biyahaasi sidee la isku waafajin karaa caafimaadka muddada dheer dadka cabiyaana dhibaata kasoo gaadhaynin iyo tan aynu ka hadlayna imikii caafimaad darada oo aan ahayn mid iyadu inagu badan aan ahayn mid inagu yar ah marka biya haddii la dhaha bulshada joojiya maxaa loogu bedeli karaa maadaamaana biyo ceeral iyo aana awood aanaynu lahayn ina samaysano aadna waad umahadsantihi adigaa mudan waxaan umalaynayaa xamda waxa ay leedahay ka awow ka awow baan biyahan soo cabaynay bulshaduna waa ay nooshahay marka wax badan oo laga walwalaa ma jiraan amus
wa waa su-aal fiican xamdi wa waa su-aal fiican xamdi waxaad ogaataa waataan hadda aan lahayn caruurta yaryarka ah ee ku dhimata hadda soomaaliya oo kale hadii la fiirsho iyo wadamadan hore umaray farqi weyn baa udhexeeya waxyaabaha caruurta yaryarka ah ee halka sano ka yar ay u dhintaanna waa waxaa la ogaaday biyaha inay number one ka yihiin oo boqolkiiba siddeetan iyo shan waayada lahaaba ay u dhinteen waxaa kaloo jirta dadka system immune systemkoodu ilaahay u sameeyey wuu la qabsadaa biada uu ku nool yahay wakti ka bacdi annaga hadda intaydaan qurbaha ku abaaday haddaanu soo noqono oo biyaha cabtaan waxaa laga yaabaaba inaan hore ka dhimano wakti bay qaadanaysaa aan ku jirjirno udul qaadano oo la qabsana aakhirka laakiin intii aad noloshaada u salayn lahayd inaad la qabsato nolol adag oo markii hadhowta imiyuunkaaga hoos u dhaco oo xumaado ama aad xaalad adag kugu soo darito ama duruufo kaloo caafimaad ay ku hayaan wixii aad u dulqaadan jirtay waagaad dhalinyarada ahayd hadda u dulqaadan maysa waxa marka aad yar tahay oo aad sanad ka yar tahay jirkaagu uma dulqaadan karo labaatan jir wax marka aad tahay marka xaaladda caafimaadka aad ku sugan tahay ay ku xiran tahay in badani waxa jirkaagu u dulqaadan karo iska celin karo biyahan aad leedahay maaragtay dhala hadii meel la dhigo saddex bilood meel la dhigo waxaad arkaysaa wax ku dhashay oo ku bilaaban waa run laakiin waxaan dhaladaas markiioda hore wax ku jireen wixii baa batay mudday haddaan waxba ku jiri lahayn laba arrimood waa inay ku jiraan waa inay ku jiraan wax nool oo ama bacteria ama virus oo waxaan sabab u noqonaya iyo wixii cuntada ahayd oo energy-ga ay ka heli lahaayeen inay biyahaas ku dhex jiraan lakiin biyahaas hadday biyo pure ahaan lahaayeen oo aan wax ku jiraan aysan jirin waxba kuma aragteen hadday sanad meel yaallaan waa tahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena marka laba qodob oo kala duwan oo biyaha ayaad noo qaadaa dhigtay dhegeystayaashana aad la wadaagtay su-aalahoodii inaad jawaab aad ka siiso guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan maamulada dadka soomaaliyeed ay haystaan hadday federaal iyo maamul goboleed iyo dowlad hooseba ahaan lahaayeen maxaad kula talinaysaa oo aad leedahay biyaha way wanaagsan tahay in ay dadku sameeyaan
jama waa su-aal wanaagsan horta waxaan kula talin lahaa maamuladu door weyn weyn weyn baa uga banaan oo weliba wax ay qaban karaan oo aan ahayn wax awoodooda ka baxsan waddanka anigu markaan fiirinayay waxyaabaha waxyaaba badan baan ogahay inaysan dadku awoodu lahayn aysan samayn karin oo wadamadan horumar laga sameeyo laakiin waxa xoogaa ad ka niyad xumaanaysa waxa weye waxa ay samayn karaan oo aysan samaynaynin tusaale ahaan ceelasha marka la qodayo wax ma jirto ururin ah macluumaadka ceelka isaga oo la qoday ku saabsan cid ogi ma jirto ninka qoday iyo dhowr qof oo ag joogay oo laga yaabo inay ama meel kale iska aadaan ama iska dhintaan wadamadan horumaray waxaa la sameeya qofka ceelka qodaya waa inuu haystaa shahaado tababarra haystaa shahaadana haystaa qofka ceelka qodaya wuxuu keeni karaa dhibaato ay ka mid tahay inuu laba meelood oo biyo ku jiraan oo kala xiraa ilaahay kala xiray oo isagu isku furo oo markaas halkaa biyo cusbo badnaa iyo biyo aan cusbo lahayn oo dadku ka manaafacadsan lahaa oo ase qofkaas sabab u noqdo inay inay isu furmaan oo isdiqeeyaan kuwii cusbada badnaa kuwii macaanaayo dadka faaidaysan jiray faaidaysan lahaa ay ay diqeeyaan marka waxyaabaha keenaysa haddii dawladdu ay sharciyeyso ceelka la qodayo in in loo qaato sharci kama wada in xan dadka la xanibo oo dawladdu ay mucjiso dadka ku noqoto iyo dhib laakiin ayadoon dadka culays uga dhigayn in dadka dadka ceelasha qodaya qofku uu aqoon u leeyahay waxaan uu samaynayo oo shahaada ay jirto qof kastana uusan ceel iska qodi karin ceelasha marka la qodayana inay jirto halkan fooman baa jira qofka laga rabo inuu buuxiyo ceelkan inteebaad ku gaartay biyaha biyaha ad ku gaartay baresharkooda inteebuu ahaa inteeba soo gaartay markaad testigarayseen oo aad aad jirrabteen ceelka oo aad biyaha bamgarayseen biyo intee la-eg baad ka hesheen biyahaas tayadoodu maxay ahayd intaas form yar buu qorayaa qofku aan ku qaadanayn toban daqiiqa aan ku qaadanayn foomkaasaa dawladda loo diraya dawladdu waxay og tahay ceelkii meeshaa laga qoday meesha laga qoday waktigii la qoday ciddii qoday biyihii tayadoodii iyo iyo iyo iyo iyo iyo tiradoodiiba marka haddii loo baahdo ceel kale in la qodo waxaa la raadinayaa ceelkii ugu dhowaa wixii information aad u baahnayd dawladdaad ka helaysaa oo waxaa jirta hay-ad u qaabilsan ururinaysa macluumaadkaas marka taasoo kale dawladda maxay ku qaadanaysa waxba kuma qaadanaysa kolley ceelashu waa la qodayaa laakiin waxaa nagu dhacday hadda kahor ceel baan aan ku lug lahaa la qodayay ceel baa wuxuu noo jiray toddoba kilomitr ceelkaa la qodayo toban kilomitr aan idhaahdo waan weyne meelaan ka helna informationkeed waxay noqotay in la raadiyo ninkii qoday riigaa lahaa in la raadiyo isaguna waxba meel kuma qortaba wuxuu xasuusto iyo nasiibkaaga marka taasoo kale in laga baxo waddankan hadda canada aan ku nool lahay kun iyo sideed boqol iyo afartan iyo labadii ya geological survey of canada waxay bilaabeen shax inay dejiyaan meelasha dadku u badan yahay in ceel laga qodo konton kilomitr ba ceel laga qodo ceelkaas waa ma aha ceel loogu talagalo in biyo laga cabo keliya waxaa la rabaa in la ogaado inta meelood oo biyo ku jiraan oo isaga hooseysa waxaa laga yaabaa konton mitr in lagu gaaro biyo haddana haddii lasii socdo in haddana markii boqol mitr la gaaro biyo kale la gaaro haddana markii lasii socdo ceel kale lasii qodo waana isla meeshi baa ceelashii laga qoday saddex ceel baa laga qodaya hal meelo isu dhow markaasa waxaa laleeyahay areadaas waxaa ku jira biyaha ugu horeeya konton mitr baa lagu gaaraya biyaha ku xiga waxaa lagu gaaraya boqol mitr biyaha kusii xiga waxaa lagu gaaraya boqol iyo konton mitr mid walbana mid walbana biyaha ku jira tayadooda iyo tiradooda waa sidaan marka ceel markaa qodaysid fikrad fiican baad ka haysataa areadaas meesha aad aad aad ka dhiganaysid goolka aad aad hiigsanaysid iyo waxa aad ka filan kartid marka waa waa macluumaad aada muhiim u ah haddana ceelashii waa la qodayaa waddankeena intii la qoday baan war laga hayn oo Waa la ururin macluumaadkoodii Waa taa tahay.
waxaan oran lahaa dowladda ha iska xil saarto iyo inay dadka wacyigeliso oo laga wacyigeliyo hadda makhaayadahoo kale in in sharci loo sameeyo oo aan laga ogolaan dadka inay dhibaato u geystaan Waa oo tahay.
la yidhahdo waxaan waa samayn kartaan waxaana ma samayn kartaan muuse kooshin injineer aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wakhtigaaga idinkoo dhan baa mahadsan rajaynayaa inaynu dib dambana isu maqal haddii lahayn dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanaynay qaybtii labaad ee biyaha martina uu noogu ahaa muuse kooshin oo ku takhasusay bey'adda khaasatan biyaha intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo xiise leh halkani waa washington dhegeystayaal laanta afka soomaaliga v o a oo aad kala socotaan barnaamijka aad dhegeysanayseen iyo qodobo kale haddana kusoo dhowaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal maantana waa bog kale oo ka mid ah bogagga taariikhdii gobonnimo doonka ee dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo kontonadii ay soomaalidu weli ku howlanayd waa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii meesha waa hargeysa oo iyada iyo dagaamadii ay xarunta u ahayd tan iyo dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad uu ingiriisku ka talinayay dhaqdhaqaaq aan lagu aqoon jirin ayaa maantaa magaalada ka muuqda dadweyne fara badan baa xagga iyo xagga u kala dilaamaya oo qaar baa dhinac loo wadaa calankii ingiriiska ayaa la lulayaa oo tiiras dheerdheer la sursuraya waxaa loo sii qulqulayaa dhinaca shanta maylka ee gegida cusub ee dayuuradaha dhowaantana la ebiyey show kol dhowbaa waxaa ka soo degi doona nin ka tirsan qoyska boqortooyada ingiriiska meekhaankiisu waa duke of goloster waxaana dhalay nin ay walaala ahaayeen boqoradda haddanba nool ee lagu magacaabo elizabeth tii labaad wuxuu u socdaa inuu u kuur galo bal gobonnimo doonka iyo sawaxanka madax bannaanidu dadka inay ka dhab yihiin iyo in kale caddaan hindi iyo soomaali madaxda oo idili waxay ku dadaalaysaa si yaab leh sidii ninkaas loogu soo dhoweyn lahaa sidii loo dareensiin lahaa dhulka uu yimidi inuu yahay guud ahaan dhul ingiriiska laga rabo si gaar ahna qoyska uu ka socdo looga jecel yahay maantaa oo kale maansayahanada lagama maarmee iyagiina waa loo cudiray waxaa la weydiistay inay diyaariyaan tixo ammaana oo dabaaldegga ergeyga reer boqor ay kaga qayb galaan ha yeeshee gadaalkii sidaa caddaatay wuxuu ahaa codsi lagu kala bayrayo hal abuuradii loo soo bandhigay aanay isku si uga jawaabin qaar baa ku gacan sayray waxaana ugu caansanaa allaha u naxariistay maxamed ismaaciil oo balaayo cas lagu naanaysi jiray baryahaasna xanuunsanaa iyada oo weli shanta maylka loo sii qulqulaayo ayaa waxaa u soo galay walaalkii aadan ma loo soo diray mase isagaa isaga yimid ma naqaane markaasuu ku yidhi war dadkii oo dhammi amiirka ayay soo dhowaynayaane ka soo kac meeshan aad go'doonka ku tahay oo nin la yaqaan baa tahay kacoo fagaaraha wax ka tagoo wax ka dheh wuxuu allaha u naxariistay maxamed ahaa ninkii maalintaa walaalkii ugu jawaabay heestii gumaysi diidka ahayd ee caanka noqotay ee uu ka bilaabi jiray awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabbahay addoonsaday ninkii anigana i iibsaday haddaan ogahoonan ka aarsan karayn haddaanan aadanow unuunka jarayn ninkaa araggiisa uurkaan ka nacbay an ooye albaabka ii xira ha yeeshee waxaa iyana jiray hal abuuro kale oo dan mooday intay qabka meel iska dhigaan inay amiirka ingiriiskaa si kal iyo laab ah u soo dhoweeyaan kuwaasna waxaa iila yaab badnaa sarrigli'idiisa midkii maalintaa ku dheeraysanayay welibana ku luuqaynayay geelah dhextaalkiisu ahaa sida naag dhali weydayoo dhowaan eebba wax siiyey oo dhabta wiil yar ku haysa waanu ku dhagabeelaya ingiriis dhaladkiiow halkeen kaa dhunkadaa rabbise ragga ma ekayne waxaa jiray gabyaal saddexaad oo isagu madashii amiirku fadhiyey isa sii taagay asii lagu hungoobay markii laga waayay tixihii ammaanta ahaa ee laga filayay waa gabyaagii islamarkaasna abwaanka ahaa ee dhaqanka soomaalida iyo taariikhdeeda sida weyn u yiqiin waa cumar xuseen gorse oo loo yiqiin cumar isteliya oo reer berbera ahaa gadaalkiise hargeysa u soo wareegay halkaasoo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii uu ku xijaabtay cumar waxay la noqotay hadal madasha laga yidhaahdaa inuu meesha ku jiro sida maxamed ismaaciil ayuu isaguna dareenka gobonimada iyo midnimadaba u xambaarsanaa muuse ka dul badnaa wuxuu istusay madax meel ka sarraysa oo la saraaxaa ma jirtee inuu bareero oo ninka la garamo markaas buu golihiiba wuxuu ka dhigtay geed lagu xaajoonayo oo ay laba tol isku hor fadhido tol soomaali la yidhaahdo oo uu isagu u hadlaayo iyo tol kale oo ingiriis la yidhaahdo madashana uu u fadhiyo duke of glouster goobtaas ayuu ka tiriyay geeraal hal aday ka muuqdo geeraal uu ku faahfaahinayo tan iyo maalintii ay berbere axdiga ku kala qorteen dibindaabyo wixii ingiriis uu soomaalida ku faray iyo iyadu siday daacadda ugu ahayd isaguse dhalaarba dhalaarta ka dambaysa uu ugu ballan furayey markuu dhulkeeda kala dhantaaray ee kolba qayb uu xabashida ugu goynayay taasna wuxuu tusaale uga dhiganayaa dhulka xoola daaqeynka ee hawd iyo aagga dhowran loo yiqiin wax yar ka hor markaasna uu boqor xaylasraase ku wareejiyey cumar oo ku hadlaaya magaca soomaalidu kol wuu eed sheeganaya kol wuu baanayaa kol dareenka ummadda ayuu erayo qab huwan ku soo bandhigayaa kolna wuxuu amiirka af muggiis ugu sheegayaa mar dambe ingiriis inaanay ku hodmi doonin geeraarkiisii uu dansheeg u bixiyey wuxuu cumar xuseen ku yidhi boqorow ingiriis in badan baan wada joognay oon afkiisuun baranaynay uunkana waa iska raacnay il ninkii ku caddeeya ama eeba ku fiiqana annagaa u tegaynay oon oggolayn xunihiisa jarmal waa isku eednay oo raggaygaa ku idlaaday ardina laygama siinin axdartii naga gaadhayna jabaan waa la ogaayoo oof dhan baana bannaan abaalkaan ka sugaynay aqligaanu lahayn iyo xooggii aan la ag joognayba amxaaruu ku wareejay oo urkutaaliya ciil iyo utun baan ku qabnaa odayaashii horeeto axdigay la qorteenna ilowyow ka tallaabsay dowlado eegga la sheegiyo shuuci maanu aqoone haddaan maanta u iisho idinkaana baraayo oo eedla iigama yeelo ururkaanu shilayniyo ilkahaanu caddaynay rag aqoon daran miihina in weyn baana qarsoonoo uurku waana bukaa ugu dambaysta isaga oo aan cidnaba kala tashan ogna in lala wada qabo ayuu ergeyga reer boqor caddaan ugu sheegayaa go-aankii uu london kula noqon lahaa kaasoo ah gobonnimo deg dega waxaan ahayn soomaalidii uu u tegay inaysan u soo jeedin welibana iyaga iyo koonfurtu kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka ay sidaas ku ballansan yihiin wuxuu yidhi ugaa dhaadabin muuqda aftintaa ka wareegta amba geelu ka maagayna isdhowyo mari maayo ay libaax ka qaraabtay adduun looma horseedo haatan waa is ogaanay maanta aamini mayno aqooni nooguma laabno oo axdiran oo xirmi maayo haddaanay dowlad abuurin oo nimankaa kala oodane afar loo kala goostay ee inba meel lagu haysto ururinood isu geynin ood isticmaalka ka qaadin iglanay kuma toydo istaaliin iyo shiinana awal iima sinayne aana kaama dhowaysto arrin aan ku hogdoomiyo eegmana nooma dambayso cirbaabkaa xamar weyn iftiinkaa ka baxayaa indhahaygu jiraanoo abtirsiina ma guurto oo uunkay noogu xigaan arwaaxaygiiyo kooduna waa ushaa iyo diirka odayna waa ka walaaloo lixdankaan is ognay ragka oolaya miihine arrinkaa isu sheega oo ogeysii madaxdiinna sawtaan idhi rabbi ragga ma ekayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha haddii aan halkaasi ku dhaafno haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waa kan mukhtaar maxamed catoosh oo baydhabo kusoo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a iyadoo xiliyadan oo kale marka lagu guda jiro badxiranka uu isbedel iyo sare uu kac ku imaan jiray qiimaha shidaalka ayaa ganacsatada shidaalka waxay sheegeen in sanadkan uusan wax isbedela ku imaanin qiimaha la iibinaya shidaalka waxaana taasi sabab u ah sida ganacsadu ay sheegeen muddooyinkii lasoo dhaafay maraakiib fara badan oo shidaal ah inay soo gaarayeen dekedda magaalada muqdisho cabdi xasan buraale oo ka mid ah ganacsada shidaalka keena magaalada baydhabo ayaan ka wareystay qiimaha xilligan shidaalka la iibiyo iyo isbeddelka xilliga baadxiranka shidaalka ku dhaca bismillaah alxamdulilah rabbialcaalamiin waa mahadsan tahay catoosh idaacadda v o a markaan ka hadlo maxay ahayd isbeddelka shidaalka xilliyadii hore marka sidaan oo kale bilaha julaay iyo juun iyo ilaa iyo ogost badxiranka uu jiro shidaalka aad iyo aad ayuu kici jiray laakiin xilliyadan shidaalka waa xilliga caadiga ah wax isbeddela ma jiro marka iyadoo badxiran ay tahay qiimaha shidaalka wax isbeddela xilligan ma ka jira miya
waa adiga wax yar adi wax saas u weyn ma aha barmiilkii meeshii awal uu ka ahaa boqol iyo boqol iyo labaatan adiga waxa ku darsami kara wax saddex doolar iyo shan doolar hadda sicir hadda isbeddel saas u weyn ayaa dhacay ma dhihi karna hadda wax isbeddel saas weyn ma jiro waa gartay marka sanadihii hore marka loo eego iyo sanadkan farqiga u dhexeeya sanadihii hore diferensa weyn baa u dhexeeyey marka barmiilka uu sanadaha bilaha abriil iyo febray ilaa january ilaa bilaha shanaad uu qiimaha ka ahaa boqol iyo labaatan bilaha marka uu xilli badxiranka uu gaaro taqriiban calaa barmiil waxaa ku darsami jirtay dhowaan markab shidaal siday waxa uu quustay badda gudaheeda marka markabkaasi waxaa la sheegaa inuu shidaal aad u tiro badan siday saamayn ma ku yeeshay qiimaha shidaalka la iibiyo aad iyo aad ugu yeeshay wiigaas shidaalkaas la sugaayay markabkaas oo taarikh afarlabaatan ku quusay badweynta marka uu quusay barmiilkiiba awal naftada iyo baansiinkaba midkiiba waxaa ku darsamay toban doolar aad iyo aad isbedel weyn uu suubiyey qiimaha la sugaayey ilaan dibudhacaas uu suubiyey ayaa markiiba waxa uu kiciyey suuqyadii cabdi xasan buraale xiliyadan oo kale badxiranka waxaan ogsoonnahay in shidaalku qiimaha sare u kaci jiray marka sanadkan maxaa keenay shidaalka in isbedel weyn uu ku dhici waayo taas waxaa keenay niyow awalkii hore soomaalidu waxay soo raran jireen doomo yaryar oo badaha iyo maxay ahayde reeba iyo maxay ahayde hirarka badda laakiin hadda waxaa lasoo raraa maraakiib waaweyn oo hirarkaasba iska celin karo saas darteed ayaana sabab guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga v o a waxaa idinla socodsiinayey anigoo mukhtaar maxamed catoosha tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno akhyaartana dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka ganacsiga iyo catoosh intaas haddaanu ku dhaafno intaanan hawada ka bixin bal jaamac buulahana xusuusiyo mid ka mid a qodobada warka ugu weynaa mahadsanid caasha qooriga degmada caluula ayaa biyihiisa waxa ay soo galeen xaafado ka mid ah dhinaca xeebta xiga ee degmada qooriga oo dhinaca qorax kasoo bax kaga beegan degmada caluula ayaa inta badnayd dabaylaha xagaaga iyo xilliga ay baddu kacsan tahay kalluumaysatada iyo mulkiilayaasha doomaha yaryarka ahi ay ku xiran jireen gaadiidkooda biyahan soo fatahay ayaa waxa ay galeen xaafadaha badda xiga khasaaraha waxaa ka mid ah guryo dumay duqa magaalada caluula cali shire maxamuud cusmaan oo v o eda la hadlay ayaa xaqiijiyey in uu gurmad socdo lagu doonaya in wax looga qabto fatahaadda qooriga oo laga cabsi qabo inuu magaalada laba u kala gooyo aad baad umahadsan tahay jaamac guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysay magaalada washington ayaa intaa ku dhan intaan mar kale kulmayno waa anigoo caashi ibraahina jaamac buulla jaamac iyo bashiir abikir oo dhammaan idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.